Shirkan oo diiradda lagu saarayay wada-tashi ku saabsan wax ka beddelka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, xubno metelayay maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka ah. Ka qaybgalayaasha shirka ayaa labadii maalmood ee uu socday waxa ay wadaageen talooyin iyo soo jeedinno ku aaddan dib u hagaajinta xeerkan oo muddo dheer soo jiray. Qaar ka mid ah dadka shirka ka qayb galay ayaana gabagabadii goobta ka hadlay.
Waxaan halkan uga mahad celinaynaa intaas kadib Wasaaradda Cadaaladda oo soo qabanqaabaysay barnaamijkan aadka u qiimaha iyo qaayaha badan, dhaqangelintiisuna ay u baahan tahay juhdi dheeraad in lagu bixiyo. Sidoo kale niqaashkiisuna oo meel fiican noo maray. Intaas kadib wakhtiga anoo aad u ilaalinayo waxaan in badan in badan uga mahad celinaynaa Wasaaradda Cadaaladda garashada ay noo garatay in aan ka soo qayb galno.
ummaddan waxay ku wada jiri kartaa dhaqankeeda iyo diinteeda iyo waxay aaminsan tahay oo lagu dhaqo bay ku wada socon kartaa haddii kale waa ka leexanaysaa waddada waa la habaabaa qof walba hadduu wax la yimaado arrintu way habaabaysaa marka yaan la lumin qaanuunkan marka wuxuu ka shaqaynayaa ama xeerkan wuxuu ka shaqaynayaa inuu dhaqankii iyo shareecadii islaamka ay aaminsanaayeen dadkan lagu dhaqayo ka shaqaynayaa waxayna ila tahay wasaaraddu inay arrintaas ku guulaysato waa arrin taariikhi ah maanta maalin maalmihii kale ka duwan waaye xeerkan horyaallana xeer xeerarka kale runtii aada uga duwan waaye dib u habeyn amba sixitaanka xeerka ciqaabta soomaaliyeed micno weyn ayay ku fadhisaa waxa dareenka goonida leh oo aadka u muhiimka waxaa waaye wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya oo shirka soo xiray ayaa waxa uu bogaadiyey xubnihii shirkan ka qaybgalayay xeerkan sidaad ka warhaysaan maraaxiil badan buu soo maray taariikh dheer buu soo maray laakiin waxaa maanta farxad inoo ah in khubro soomaaliyeed ay soo fadhiisteen miiska ay ka doodayaan sidii loo casriyeen lahaa ama afkaaro muhiim ah loogu dari lahaa xeerkan oo muddo dheer laga soo shaqaynayay maraya marxaladiisii ugu dambeysay saaad ka warhaysaan xeerka waxaa lagu soo kordhiyey eryo bixin cusub oo runtii la jaan qaadi kara waqtiga aan hadda ku jirno tiknolojiyada caalamka adduunka la isticmaalaya dembiyada cusub ay soo kordhay adduunka ku soo kordhay iyadoo uu ilaalinayo xuquuqul insaanka qofka muwaadinka soomaaliyeed xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo muddo dheer dalka ka jiray ayaa loo arkaa inuu u baahan yahay dib u hagaajin iyo in lagu saleeyo xaaladda nololeed ee bulshada soomaaliyeed xilligan